Urur siyaasadeedka barwaaqi ee maamulka Somalilan ayaa agabka ciyaaraha ku wareejiyay dhalinyarada degmada Axmed Dhagax ee maamulka Somalilan. Agabkan ciyaaraha ee lagu wareejiyay dhalinyaradan ayaa waxaa ka mid ah maaliyadaha, kabaha iyo qeybaha kale ee ciyaaraha. Maxamed Maxamuud oo ka socday ururka siyaasadeedka barwaaqo ayaa ka warbixiyey agabkan ay ku wareejiyeen dhalinyaradan.
waxaanu bartan ku guddoonsiinaynaa dhalinyartan ciyaartooyda ah ee noo hor fadhida oo ka tirsan koob iyo soddonka may iyo axmed dhagax saddex iyo toban kooxood oo degmooyinkaas aan hore usoo sheegay ka tirsan ayaanu ku guddoonsiinaynaa dirays dhammaystiran iyo agabkoodii ciyaarta urur siyaasadeedka barwaaqo wuxuu garab taagan yahay mar kasta dhalinyarada jamhuuriyadda somalilan waxa uu u dhisan yahay dhalinyarada waxa uu tabashadooda iyo halka ay wax ka tabanayaanba mar kasta taabanaya dhalinyarada jamhuuriyadda somalilan waxa uu kor u qaadayaa hankii himiladii iyo hiigsigii ay lahaayeen dhammaan dhalinyarada jamhuuriyadda somalilan waa urur markaa u taagan in uu hadaf iyo gaadhsiiyo ama uu meel ka keeno dhalinyarta maanta boqolkiiba toddobaatanka ka ah jamhuuriyadda somalilan dhalinyartan hore waan usoo wada shaqeynay kooxahan dhammaantood waxaan usoo qabanay ciyaaro hore gobolka hawd baanu ciyaaro sidoo kale ku qabanay sidoo kale waxaanu anagu mar kasta u taagannahay inaanu horumarino dhalinyarada jamhuuriyadda somalilan qaar ka mid ah dhalinyarada lagu wareejiyay agabka ciyaaraha ayaa ka mahadceligay halkan waxaan uga mahadnaqayaa dhammaan dhalinyarada aadka u quruxda badan ee ka soo qayb galay shirka nalagu guddoonsiinayo dareysyada waxaa kaloon mahadnaqayaa dee guddoomiyaha dhalinyarada iyo afhayeenka ururka barwaaqo oo dee maanta dareyskaa quruxda badan iyo dhalinyarada quruxda badan meesha iskugu keenay waan ka guddoonnay horta dee annagoo labiyo toban macalina ama saddexiyo toban macalina dee waxaan leenahay neo farteenu dee yaanayna ceelin kolley de waxaynu maamulnaa dee dhalinyaro fara badan dhalinyaradaasina inaadeer dee innagaa maanta ka mas-uulaa mas-uuliyaddaana inaadeer maanta de waa yna neow farteenna dee neow dadkaa waxina siiyey aynu de inaader ku shubnaa oo de maanta inaadeer dee wax ku tarnaa de qofkii wax ku siiya ayuunbaa inaadeer dee dee abaalku gashaday dee neow waxaa urur maanta seeriyanaya dee qof qura aynu ka hayno direysa ama qalab de ma jiro aan de ururka ahayn anoo af ku hadlaya macalimiinta waxaan leeyahy dee niyow farteenu dee niyow yaanayna ciiline dee halkaa barwaaqo aynu ku ogaano insha allah agabkan ciyaaraha ayaa door muhiima ka qaadan doona horumarinta dhalinyarada kubadda cagta degmada axmed dhagax ee maamulka somalilan